Haweenka xoolaha ku iibiya suuqa daraawiishta ee magaalada Beledweyne ayaa codsaday in loo hirgeliyo suuq ay ku iibiyaan xoolaha. Haweenkan ayaa xoolaha ku iibiya daashash ka samaysan baco iyo marooyin la isku geeyay muddo sanado ah iyadoo ay saameyn kala kulmeen cadceedda iyo dhibicda xilli roobaadka. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Beerula uga warramay baahida ay u qabaan in ay helaan suuq ay ku ganacsadaan.
haweenka er- ariga iibiyaa ka mid ahay alxamdulilah haddii daash oo cariish ahoo qarbaboosha awal ku jirnay oo marooyin iyo waxaa ku jirnay haddii daash weyn noona dhisaan alxamdulilah waa rabnaa haddii maxaa ahaato eh, hoola ku ganacsanaana waa rabnaa oo ariga ku hoos gadgadano arigaasaa bariiskayna ka raadsanaynay maxaa ahaato toban sano saasaa ku iibahaynaa toban sana hadda toban sana hadda ani suuqa ku jiraa toban sanana maryo calalaha ku hoos jiraa oraxaa nagu dishay haddii maxaa ahaato oo hool noonaga dhigaane ilaaha ma haddas iskala waa rabi lahayne haweenka soomaaliyeed oo ka ganacsada ariga oo ku ganacsada suuqa daraawiishta waxaa waaye ma haysano een, yacni wax oo roobka naga ceshoo kale ama qoraxda waxaan haysanaa een, ii sheeg daashash ka samaysan een, baco iyo daashaska caadi ah waa roob ma celinayaan to- ilaa toban sanaa jooga qorax qorax ilaa wax kastaba waxay celinayaan malahan waxaan codsanaynaa in oo naloo dhiso hool aan ku ganacsano oo ari ku gadno maadaama haddii saaqada een, xoolahaas ay noogu xiranta ilaahay ka soko aan ku ganacsano ilmahan kursanaa maamooyinaan nahay noloshaasa ka maaraynaa ganacsiaan ganacsi aan hayna ma hayno in hool weyn naloo dhiso oo deeqa suuqaas waa- suuqaas waa suuq weyn cid kastaa ku ganacsato waxaan codsanaynaa in suuq weyn oo ka- ku ganacsano naloo dhiso taasoo codsanaynaa waxaan ka waxaa ka mid ahayd haweenka ariga iibiyo oo suuqa daraawiishta muddo toddoba sanahan ku ganacsaa ayaa daashashkaana ku xun daashashuma qoraxay nagu noqdeen hoolal naloo dhiso aan codsi ka nahay ganacsigan ganacsiyaan ahayn ma hayno ilmaan ku korsanaa waxaan codsanaynaa in hoolal naloo dhiso oo daashashkan dabayl ma celi karaan qorax ma celi karaan kuwaas rafaansannahay halaasaan codsi ka nahay suuqaana loo weyneeyo annagana ganacsataan nahay ariga dalaalayda aan ay keenaanaa sii gadnaa aan bariis ka raadinaa oo ilmo ku korinaa too halahaasa codsi ka nahay Suuqan ayaa lagu iibiyaa xoolo laga kala keenay deegaanada ku hareeraysan magaalada iyadoo dad badan ay tagaan kuwaasi oo ka kala yimid afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne.